weli waxa aan ku guda jirnaa jadwalkeennii aan idinkugu talgalnay caawa oo ah habeennimo sabti ah markaana goorsheegtada istuudiyaha idaacadda islaamiga hel andalus ee xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah waxa ay soo gaartay saddex saac oo habeennimo waana xilligii aad inooga barateen inaan idiin soo gudbinno barnaamijkii raadraaca toddobaadka ee dhegaysi wacan insha allah جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecel nahayow ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale maraad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andulus
والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka aan caawa idinkugu helno waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkan qaaday weeraro khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo saliibiyiinta calooshoodu shaqaystayaasha ah ee duulaanka ku soo qaaday dalkan faahfaahinadii ugu dambeeyey ayaad caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan kanaalka wararka ee kataib al akhbaariya oo baahiyey muuqaalka weerar dhabagal ah oo ciidanka mujaahidiinta ay la eeganayaan maleeshiyaad murtadiin ah oo howlgallo ashahadladirnimaha ka wada deegaano dhacad duleedka magaalada buulaxaaji ee wilaayada jubbada hoose filimkaas oo maqal ah ayaad dhegaysan doontaan wilaayadda islaamiga ah ee bakool oo dowro muddo toddoba bilood socotay u soo xirtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga magaalada buurdhuxulle ee wilaayadaasi munaasabad ka dhacday masjidka jaamaca ee magaaladaas ayaad inshaa allah dhegaysan doontaan khalkhal siyaasadeed oo ka taagan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashahadladirarka ah ee isku magacaabay somalilan kadib markii la weeraray xarumo ay lahaayeen qaar ka mid ah urur siyaasadeedyada deegaanadaasi xilli dhowaanna doorasho qarka loo saaran yahay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد
waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha afraad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhanka kalena ku beegan koob iyo tobanka bisha tobnaad ee sannadka laba kun afar iyo labaatan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa toddobaadkan weeraro khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo saliibiyiinta calooshoodu shaqaystayaasha ka fuliyey deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya haddaba qodobkaas iyo warar kale waxaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba barnaamijka igala qayb qaata xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabeynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan aan diiwaan gelinay cabdiwahaab toddobaadkan howlgalladii waaweynaa ee wilaayaadka ka dhacay waxaa ka mid ahaa weerar lagu laayay maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka ceeldheer ciidamada mujaahidiintu waxay axaddii toddobaadkan iyagoo allaha kaashanaya waxay weerar qorshaysan la beegsadeen calooshootu shaqaystayaal saliibiyiin ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq ashahadaladirnimo ka waday deegaano dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka uu si gaara kaga dhacay deegaanka geerile ee hoostaga degmada ceeldheer dagaal xoogan kadib allah ayaa jebiyey cadowgii iskaashanayay ee isugu jiray saliibiyiinta iyo murtadiinta waxaana inta taliska uu xaqiijiyey dagaalkaasi lagu dilay saddex iyo labaatan murtadiin ah oo ay ku jiraan saraakiil ciidan kuwaas oo bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaa sidoo kale dagaalkaasi lagu dhaawacay toddoba iyo labaatan askari oo murtadiin ah inta uu dagaalku socday allaha fadligii waxay ciidamada mujaahidiintu khaniimaysteen hubkii iyo rasaastii uu cadowgu ka cararay howlgalladii toddobaadkan dhacay cabdiwahaab waxaa sidoo kale ka mid ah dagaalo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe dagaaladaasi ayaa waxay si gaara kaga dhaceen deegaanka yaaqle ee dhacduleedka degmada balcad dagaaladaasi waxaa berber socday howlgal kale oo ciidamada mujaahidiintu ay ku gubeen dooni ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta oo sahay u siday taasi oo maraysay meel u dhow webiga maraa deegaanka xawaadley iskugeynta tirada dhimashada ee weeraradaasi waa afar iyo labaatan askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay sagaal askari oo kale sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu intii ay howlgalladaasi socdeen gacanta ku dhigeen askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta haddii aan halkaasi uga gudubno howlgalladii mujaahidiinta ee toddobaadkan dhacay dhanka kale weeraro ayaa toddobaadkan lagu qaaday xarumaha qaar ee ay degan yihiin xisbiyada siyaasadeed ee ka jira deegaanada uu ka arrimiyo maamulka shaadaladirarka ah ee somalilan weeraradaasi waxay ka dhaceen xarumaha doorashooyinka ee xisbiga wadani oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dhulka uu ka arrimiyo maamulka shaadaladirarka ah ee somalilan weeraradaasi waxay kusoo beegmeen xilli deegaanada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulkaasi ashaadaladirarka ah uu ka socdo diyaargarow ay xisbiyadu ugu jiraan doorashooyin ka dhaca dhulkaasi guuleed cali ibraahim oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga wadani ayaa waxa uu sheegay in weeraro lagu qaaday xarunta dhexe ee xisbiga iyo xarumaha kale ee ay gobolka ku leeyihiin waxa uu weerarkaasi ku eedeeyey in uu ka dambeeyo xisbiga kulmiye oo ah kan imika haya talada maamulka shaadaladirarka ah ee somalilan marka magaaladan gabiiley maalmihii dambeeyey waxaa horta ka socday caadifad dadka xisbiga kulmiyo taageersani waxay iyagoo dee xisbigoodii ka matalaya ayay waxay caadaysteen islamarkaasina ay ataagayaan xarumihii ay lahaayeen xisbiga mucaaridka ee wadani haddii aad dee caruur lasoo diro oo caruur xarumihii jiidaan oo kuwo kalena yimaadaan dhibaata halkaa ka imanasaiyo nabaddarro nabadgelyadiioo xumaata iminka maanta u dambeysay xaruntan aan joogo waa la shiiday saarkasan boorkiisi wuu jajaban yahay albaabkiisi waa lala baxay xaruntii kale dhaxaan ka shaqaynini maanta iyadana waa nagu soo weeraro waa la shiiday dee haddii uu xisbigii kulmiya kaga soo hadhay un dhagax la tuuro dee cod kuu noqon maaya dhagax la tuuraa oo ka daaya ummaddan naxliga iyo cuqdada aad ku beeraysaan iyo xarumahana shiidaysaan haddii aan halkaasi uga gudubno dhacdooyinka gudaha ee soomaaliya toddobaadkan howlgallo kala duwan ayaa ka dhacay galbeedka qaaradda afrika howlgalladaas oo ay fuliyeen mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin howlgalladii toddobaadkan dhacay ee ay fuliyeen mujaahidiinta jamaacada waxaa ka mid ah weerar culus oo toos ah oo ay ku qaadeen saldhig ciidan oo maleeshiyaadka murtadiinta burkina faso ay kaga sugan yihiin gobolka bolsa halkaas oo askar lagu dilay halka kuwo kalena lagu dhaawacay bayaan kooban oo ay maanta mujaahidiintu faafiyeen ayaa lagu sheegay in weerarka uu ahaa mid qorshaysan lagu beegsaday saldhigga ciidamada burkina faso ee ku yaal deegaanka boko ee dhaca gobolka bolsa weerarkan waxay mujaahidiintu allaha fadligiis xaqiijiyeen in lagu dilay toban askari oo murtadiin ah sidoo kale mujaahidiintu waxay xaqiijiyeen in weerarkaasi lagu soo qhaniimaystay hub kala duwan oo ay ka mid yihiin qoryo dhashiika ah r b g b k m soddon iyo laba qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo laba iyo toban mooto iyo sanaadiiqa rasaas ah howlgalkan barakaysan waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu kusoo furteen diyaarad nooca daroonka ah iyo agabyo kale oo ay ka carareen ciidamada ridada ee burkiiniyiinta dhacdooyinkii toddobaadkan cabdi wahaab waa inaga inta
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariya ayaa toddobaadkan baahiyey muuqaal cusub oo ciidanka mujaahidiinta ay kamiin kula beegsanayaan maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtadiinta kuwaas oo howlgallo ashahadaladirnimo ah ka waday agagaarka deegaanka buuloxaaji ee wilaayada jubbada hoose haddaba ku soo dhowaada filimkan oo wata warbixintiisa oo faahfaahsan
halkan waa saldhigga ciidamada maraykanka ee magaalada kismaayo iyo mid ka mid a goobaha laga soo abaabulo duulaannada shareeca la dirirka ee ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga waa halka laga soo maleego shirqollada ka dhanka ah muslimiinta laguna carbiyo murtadiinta u caynsan maraykanka tan iyo markii la aasaasay waxaa loogu yeero maamulka riddada ee jubbaland waxay madaxda iyo ciidanka maamulkani ahaayeen godinta ay gaaladu had iyo jeer u adeegsato gumaynta shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo aaladda lagu milmariyo ajandaha saliibiyiintu ka leeyihiin dalka oo ay kow ka tahay sidii loo ciribtiri lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka bishii muxaram ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix waxay gaalada huwanta ah ee saliibiyiinta iyo murtadiintu duulaan shareeca la dirar ah kusoo qaadeen qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyagoo doonaya inay damiyaan nuurka shareecada sidoo kalena carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida ka jirta wilaayaadka islaamiga balse si ka duwan beentii iyo booloxooftadii ay ka wilfinayeen warbaahinada iyo baraha bulshada waxay murtadiintu la kulmeen jab iyo halaag kadib markii geesiyada tawxiidka ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay dhegta dhiigga u dareen bakhtigoodana uga tallaabsadeen fagaarayaasha dagaalka ee miido harboole yoontoy buulogaduud baarsanguuni iyo goobo kale
ورد الباغي والأشرارا واسفك من دمهم أنهارا دمدم ثارا sidaas si la mid ah dagaaladii barakaysanaa ee mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kaga hortageen duulaanka shareeca la dirirka ah ee cadowga waxaa ka mid ahaa weerar dhabagal ah oo lala beegsaday ciidamo murtadiin ah oo ka soo baxay magaalada kismaayo
الأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذقنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذقنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا إذا صاح النفير إلى قتال weerarkan oo ka dhacay duleedka deegaanka buulaxaaji waxaa lagu laayay tiro ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta allah fadligiina waxaa looga qabsaday hub iyo gaadiid dagaal إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا نذود عن الحمى نحمي العرينا بأيدينا صوارم مرهفات نقذ بها الطغاة الغادرين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا نذود عن الحمى نحمي العرينا بأيدينا صوارم مرهفات نقد دبها الطغاة الغادرين لأمريكا حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين لأمريكا حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين لأمريكا حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين لأمريكا حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدين ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدين عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka munaasabad gabagabo u ahayd xalqada ubay ibnu kacb ee tasxiixa qur-aanka kariimka ayaa kusoo gabagabowday magaalada buurdhuxuleh ee wilaayadda islaamiga ah ee bakool waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin uu horkacayo waaliga wilaayadaasi xalqadan oo socotay muddo toddoba bilood ah waxaa si wanaagsan uga faa'iidaystay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaaladaasi waxaana ugu dambayntii munaasabadda looga dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday macalimiintaasi ugu horeyn waxaa munaasabadan bandhig cajiiba ku sameeyey macalimiintii soo dhammaystay xalqada tasxiixa qur-aanka kariimka ee magaalada buurdhuxulle أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن والبيان وأنزل الفرقان على عبده ورسوله محمد سيد الأنبياء والمرسلين ليكون للعالمين نذيرا وصلواته وسلامه على حبيبه ومصطفاه الذي أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الأخيار وكل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنرحب بضيوفنا الكرام من مسؤول الولاية الموقرة والعلماء الشرفاء ووجهاء الناس الأفاضل وجميع المسلمين والمسلمات الذين حضروا هذا الحفل الكريم نرحبكم جميعا في حفل اختتام حلقة أبي بن كعب لتصحيح التلاوة في برلحلة فنحيط بأن هذه الحلقة الشريفة بدأت بحمد الله وفضله في يوم العاشر من جماد الآخرة عام 1445 هجرية واستمرت بأمن وعافية على الوجه المظلوم وقد وتم خلال مدة الحلقة التي يقصاها سبعة أشهر دراسة المواد التالية أولا المخارج والصفات ثانيا رياضة اللسان ثالثا تصحيح التلاوة من الفاتحة إلى الأحقاف والكتب المقررة التي درست في هذه الحلقة هي تيسير أحكام التجويد حفظا وشرحا وتحفة الأطفال حفظا وشرحا والجزرية حفظا وشرحا ومنظومة الخاقانية حفظا وشرحا وهداية المستفيد شرحا ونونية السخاوي شرحا ومنظومة بهجة اللحاظ بمال حفص من روضة الحفاظ شرحا وقد استفاد بحمد الله ومنه من هذه الحلقة أربعون معلما وها نحن نشكر الله أولا وآخرا ثم نشكر كل من سعى بتنفيذ هذه الحلقة من الولاية والعلماء والنقباء إن من البهجة والسرور لنا في هذا اليوم أن تشاركوا معنا في هذه الحفلة المباركة التي تعظم فيها كتاب الله عز وجل فها نحن في يوم ليس كسائر الأيام والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نقول لكم مرحبا بكم أيها الحفل الكريم بهذه الحفلة المباركة ونرحب هنا أيضا بعلمائنا وشيوخنا الكرام وأساتذتنا الأفاضل وجميع المشاركين والمشاركات فيا أهلا وسهلا ومرحبا بكم بتكريم كتاب الله والتجمع حوله القرآن كلام الله وهو حبله المتين وهو الصراط المستقيم من تمسك به عصمه الله ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى وبعد تجويدك للعروض لابد من معرفة الوقوف intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon xasan yaayurey oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka Eh, ilaahay subxaana wa tacaala yaa oolan yacan mahadye koomkan abuurday wala gudaajo kajaroon us isku dheyan mahad nagaan daaniyan mayan mahad nagay harakatul shabaabul mujaahidiin oo ilaahay ninka daagi unoosa fakast antaan ya ilaahay ninshaani marxalad eed manaha muhiimana ilaahay nanigeysi yan mahad nagaan madasedaad mayan mahad nagay walaayadun roognud walaayatul baqool islaamiya yan mahad nagaan maylana jazaakumullahu khayran jazaa Eh, maynin hurayna waqtijo yana siyan mas-uuliyadii la saari madlayacna ilaahay maylana miisaanka aakar ilaahay siinka kaba wajazaakum allahu khayran ee walaalayaal madii aan intaasi intanku guduba aan farhaday maadaama aan aha malaagoo malaagay deegaanka kumada aan aha mala kooba kor may weelay ilaan deegaankan unu dadkaada manaa gabakaada roogda kulmaadan oo ha ku batay ulba manaha dad oo maadhamin ee haayana walayo geeg intaa ka bandhakeen wal manaha un galubtayna jiljilay in sheegada galbagayn eed manaha an farad giri yaanta laa ka bandhaki maylana maadhamiintii ahayte eeda isiinan dadaalin wajazaakum allahu khayran jazaa ilaahay maysayn warsadaane ee imrigan ilaahay siin barakaay ee wala isan barteeno diintiga geekisan taa ka bandhagdan iina wadhaka inta faaday umati deertay yeedhan kidgooja galan ilaahay kuweele walaalayaal waqtigaaga gaaban may waqtigay ee yar derdaare ka derdaaramey ee maadhamiinta oo geeka manaha bandhagan suubiyaayeen muddo todoba bilood ee een manaha ee dowladan ha ka jareen ya derdaaryar insha allahu ya ka daree maadhamiinay dhowlba maadhamiin haytan isinba may dareemo haytana sidii shalay haytan hooba geeka dhinfeeri ani sun hateenna manaha ka dhadhow haytan a dareemo haytan ilaahay diintis baratan ee markaatisiinku ana baadu dadaal badan lasingiri baadija eedaan fahanteen maysan dhanaa diinka isuga hayti deeroy guri kasta oo deegaankan ama deegaanku dheerka taala inaysan deersaan ka talagala walaalayaan may kale ka talagalaasana ardaydii isan mas-uulku ku haytana roogdan in ilaahay diinshay ka barbaardaanoo diinkisa wanaagsan an bartaan wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله إلهي أغمح النغان نعموين فربضا مد موغط ومد غرسون إلهي سبحانه وتعالى نينك نعمو ينكمح النغان بعد حمد الله سبحانه وتعالى ما ينكمح النغان مرتشرفكي حقوقيب غلان أفلدن قيمة بضان له علماء الدين جناسته والدين iyo nuqabo iyo wilaayada raga ka socday dhammaan way ballaanaa jazaakumullahu khayran may baan roognee magaaladan buurdhuhunle oo ka tirsan degmada waajid galabta may baan fadhiynay xaflad oo ikhtitaame xalaqatu ubay ibnu kacab oo ka mid ah xalaqaadka tasxiixiga ah qur-aanka kariimka ah macallimiintana la katahiiliyay wilaayada islaamiga bakool markii gooni laha gooyi waxyaabaha eed juhd langilimeyba ku mid hayay in wilaayada aasaasti muasase la araw muasasatu iqra oo boorka baata ka goran yaraga haytan qaybta hoose tanfiid muasasatu iqra la taahiili lmucallimiin muasasadaas oo lanka talagalay taahiilinta macallimiinta in la dhiso aqoontiyo oo maadada qur-aanka kariimka ee yo insurunyin in dadka baraan in laka dhiso laka taahiili lanka talagalay muasasadaas la asaas talaabadinka horeeytay ahayti bifadli الله وبرحمته حلقات بدن يا إلهي ني سورت قلي حلقاتهم أبي من كعب أو ندقيك إن روغن مغالة بورن حلا كفرنايتي تضوبلو أن فرنايتي أمي بناك داسة حلقات الليهات أو حقال جبياس ولي حلقات كلاو مرك مي وحفلة أن دمنا قال جبيان امتحان لكو قاد يا جران كو سعدان جران إن شاء الله تعالى تاس مرك مي بكدك انت إن مرك دعودي إيو غارهان جمعية القرآن الكريم حوق لسارو macallimiintana may wala tayeeyo taas falo insha allahu tacaala socotii marxaladii koowaad yahay waxyaabaha qorshaysan oo wilaayadan qorshaysan ay tamayba kumidaha insha allahu tacaala marxaladun haddii lagu gudubo insha allah mise hor ambadad marxalatu ta'hiil mayba hagiiga marxalatul muraaqaba walmuxaasaba macallimiinta in la muraaqabeeyo wax soo saar iyo laku muraaqabeeyo oo lala xisaabtamo macallinkii hoogaa gaabiska jarana in marka may wahaa lagna seexayo oo marka may waa waxyaabaha uu sakaro dhiman la dhammaystiro laisla xisaabtamo may waali haddii injarna muraaqabo iyo isla xisaabtan marka may buu ahaan walba ma socdaayaan muraaqabada lama nooc waaye muraaqaba daatiya waa tan ilaahay subxaanahu wa tacaala qof ku muraaqabeeyo الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم قف إن سمرك إلهي مراقبة اسكو إلاليو ومراقبة أنك فايل أنك سريتوا مسؤولية هذا قادي هل قاد لكين بيبي أبطك أم أولاد هذا لكي آمني ودتك مسلمين تبارشوا قبل شيء لكي آمني إن هذا معنى إلهي كي كله حساب تماو إن هذا معنك يوم مسكح هذا كهايت ساس درتي أمرك ما يوا واجبك جدد إسهل قانت تاس ما يبلغ غرضي المراقبة مراقبة ذاتية qofku inuu daatadiis is muraaqabeeyo uu soo isku ilaaliyo ilaahay subhanahu wa ta'ala an ta'budu allaha ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak ee muraaqabada labaad may buu ahaa muraaqaba idaariya maamul dad la xisaabtamo muraaqabeeyo lankii dheereeyay oo dadaalayna jazaaka allahu arraw taxfiisiyow dhiirigeliyow lankii gaabiina mayla raay gaabidii arraw in la helayaan malku maarmo mayla raay al muraaqaba ar riqaba al idariya lamada insha Allah taala malku maarmo may wali saxaabada yoogo dadka ilaahay inka dhawaasha badan ayin ya markii lang meelin dhiib inta ad islaamka kiyoogi laha tan ilaahay ilaahay marka mayla raay may dhaafane tan ilaahay ilaahay mal dhaafane wal daba gala jare wal muraaqabe jare hadii maamul dhay qofka ay mas'uuliya oo qofka yaraato wiinato lindhiib walka la xisaabtama jare marka insha Allah taala marxaladaas lamaad ya foodkaan insha Allah taala maadaama hadda ila taqriiban toddoba hadhamaati halaqaad tandiha tafran qobdoon tangata insha Allah meeli markuu hamari tahilka hamari marxalatul muraaqaba yaan hadaba socoto insha Allah taala jazakumullahu khairan ma in mahadnagay runtii doorkii oo lahaayeen macallimiinta buurdhuhon la insha Allah may baarakone macallimiinta Soomaaliyeed ya gudbun naga koran dad la kadeeyo mudugin may wali dad ilaahay subhanahu wa taala kitaab shay eedan gadariyo waa eedan wiinayo waa waxyaabaha la yaab leh way kamid ah halaqaadka badnaa may ka tiirsanaada jiran tamwiil ahaan mise maalgelinta qabiila ka tiirsanaayeen mise wilaayo ka tiirsanaada jiran in wilaayada ama maamulka islaamiga maalgeliyo oo maalinka la sheegay ku dhiibo maanaa insha mushaarji amba in qabiil ka tiirsanaadan yahaada jira laakiin ilaahay barakaaya macallimiinta un reer guur dhuxul leh may bu ahaan wala kadaydo mudiyin langeeg wal ka sheegada um leh baad allah subhanahu wa ta'ala idaareen iyo maktabki galanta kala ay dacwada iyo khaasatan maamulka degmadii markii la qoreebo la malaad oo qabiil wala maamul lan hadda may wahan maal gili majar yo ismaal giliyaan taas marka may wahan buraaruga iyo raqbada iyo jaceelka kitaabka allah subhanahu wa ta'ala qabaga daliilad may warbixin ka haaya la sheegay maalin macallimiinta kumada hadinta ka jar dadkan ka daawiyuna kumada markii xalaqadu la furaay in bay dhaw imeelo caafimaad roogi sida la sheegay oo soo harooro xalaqi meelo ku furaay markii la arin kooy la arin markuu la wiina ta toddobaatan siyeetan meelo aan dhahayte arrinka adkaaday wal mugabada korto maalin muhay hal biyo ila ya maalin saas ay walay sheegay jazaahullahu khayran jazaa ma yaray markii aan walna baran khayrku wiina ka dhajar yahan bay waan diyaaran ahaa waan wal barashi diyaaran ahaa alxamdulilah geeka may waha walaalka sadan ii sheegay lan dhiiba ma kajar halaqadu lan hadda dhiyay maalin kun raasiba maalimo manqala mawle araw maaba kajarab haadaa bifadlillahi wa biraxmatihi marka maanisha ma eh haddii unaana wilaayada boqol maadaama shagadii un wani dadkii boqolkiiba boqol boqolkiiba boqolba ma eh maanaa unu imtixaanka unu magaadane lan boqol ka tirsan maaba gaadan dacwada haadoy waala haadoy jimciidii nafsigii haatoy may buu harakatu shabaabulmujaahidiin ya guddahan darsata gaar ahaan dadkii hadda qur-aanka iyo culuumtis wilaayaadka inka sarreeya yaa inta kooyan oo ustaad abdalla abdalla ku mideeyey xafidahu llahu warcaa oo wafdus hogaamiya inta kooyan imtixaankii oo qaadeen natiijadii walaalka akhriyaay marka taasu taas marka may ku turjumaase in marka may waa dadkaas oo dadkumaaba angordaan in kooyan aqoontiiyo arageen iyo tayad iyo arageen in mana natiijadaas aga gudbiyeen marka insha allahu tabaaraka watacaala way ballana hanii'an lakum hambalyo yasiin lana إن شاء الله تعالى معلمين تمي بلنا قولي ستن إلهي سبحانه وتعالى قرب كنقلا وأن أي زياد سدوي لأن القرآن كما يوقع عن كهانا بهني فرقهانا فضح يا قرآنك مركب له أشد تفلطا من الإبل في عقولها وكما قال صلى الله عليه وسلم قال مركب هدي دوتك قوصد أما عرقي كيرنا قوصد سيدي انفقد أو فوقال يا قرآنك قدر يمانا انفقد قرآنك مركب معلمين إلا تم إسغال قف يا معلنك دتكات أفرطون دتكات تفري تقريبا تم إسغال ما إلا ممتاز واي ليغسن درجة ممتازة كجرا تم إلي نماي بلاريها واجي جدا ورنتي درجة فايل واي وكالنتي لبات dadka kale markuu maana sheegada kaalin sidaad ah ka jaran hal qof ama qabul hay inta kale may wasaasa shalhayn warka jazaakumullahu khairan taas marka may baan giliyaas farxad runtii eedan weyn macallinkii oo usana may waha intaas helgamayay todobadan bilood siin sabray jazaakumullahu khairan jazaa'un miizan hasanat ilaahan ka kaba isan dadaalku muujidan ilaahay subhanahu wa ta'ala ajar shay siin siyo hal shal faa'iideysiday walaana dardaarmo may kumada ay shal faa'iideysiday ma in baahanna in islaamka ku aqabtartan baahida un hadan qabna tajwiidka iyo quraanka xifdigiisa baahi ee runtii eedan daran waaye in marka may waa booskaas noo buutaan macallimiinta hadii intii siin eeda rajulin siin ka qabna ilaahay subhanahu wa ta'ala siin fududaa ilaahayna siin toogana booskaas sugaay qof kasta mubuuyi kor anoo had usmaan ahaa inta surin mubuuyi kor taas ma anoo waaligee yaalkun wal habar may la raayo quraanka habar hoob leer ma buuyi kor maana may sababe ehel biminihi dadki quraanka barday tasiixiga la habaray quraanka gordaano tasiixiga la siin ku sahi oo intu juuda wala mari jazakumullahu khairan geeka qiraa'adki kaliya siin kuma qom laakiin marxaladii tasiixku gudubtan qiraa'adkan hada waa qiraa'ada hada la haystay oo qiraa'atu xafs yalla haystay insha Allah taala oo dadka maana Soomaalida hada badanyin abi amr insaas oo kale horta bal akhriyay jazakumullahu khairan jazaa may balana kaalantin sangaadatan dulqaadka laga dadaalo la sabaro dad walbaro ma sahlan ilaahay lan tala saaro ilaahay la tuugo juhd badan la biyo asbaabtana la kooy insha Allah taala way balana macallimiinta guud ahaan wilaayada islaamiga boqol macallimiinta roogan way balana ay ka daydo macallimiinta buurdhonle yo isilgaaman maalinka wilaayada shaanti ha hulli maalin oo ma sha Allah ay yalan shaan yo iswadan markuu ilaahay subhanahu wa taala siin barakaaya halan ka hoy quraanka ilaahay noolayo shay dawladda dawladul quraan waay quraanka ilaahay marka mana izil ka deere sharaf ka deere in Allah yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman wa yad'u bi akharin jazakumullahu khairan jazaa ilaahay subhanahu wa taala may bawaydiisadana in dawladda islaamka bariga afrika ku hana qaata ilaahay in marka nin hoojiyo nin adkeeyo ando ayna guud ahaan mujaahidiinta ando ayna jazakumullahu khairan jazaa wassalamu alaykum ورحمة الله وبركاته ugu dambayn waxaa munaasabadda looga dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday macallimiinta magaalada buurdhuxule oo muddo toddoba bilood ah ku soo jiray dowro tasxiixa qur-aanka kariimka ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان إن شاء الله تعالى أرضي هو بامتحان لكو قاعدة ما إيد أن ري نتيجة امتحان كي مسوقات إيد أن ري معنا إن شاء الله تعالى مرك النتيجة دي الناس شاق دونا آه أنت النتيجة الناس كشاق نكوهر كل آه ما ينزدر درهمان مركك الله سبحانه وتعالى أبسيدس يعني ينزدر درهمان سيد إلهي سبحانه وتعالى نندر درهمي رسول شي نندر درهمي صلوات الله وسلامه عليه ما يكلا نزدر درهمان إن شاء الله تعالى العمل بالقرآن قرآن كان يسنجي هران هم بارسنايتين حتى نصحن تصحيحين إن يسنك عمل فلان ليكون حجة لكم لا عليكم سقرآن حجة سنك نقدة أو أن نقدة قصم حجة يوسن دعوة إن شاء الله تعالى إن فرائضس قادتان منهياتي كفقاتان حلالس قادتان محرماتي كفوغاتان تاسا إن شاء الله تعالى سندر دارمي قدمك كران سندر دارمي وكل ما يبواها حلقة مدلسين براي أمبلسين فراي معنا جميع هايتي إني إسنن قرآن كحسكو صحدان أرضي دي سين قدم بويتون إسن تصحيح دان هاي نظام كسايتي ما هايتنا كشبهنا هايتنا dad idlaka oo minyangorori dad idlaka oo minyangorori iyo kishibahnaayteen may dhafaday markan insha allahu tacaala walaa isin habarateen inaysan dugsiyada jeeytaan inaysan isbedelka soo bidaan dugsiyada qur-aanka insha allahu tacaala hagii hegi tajwiidka haada fadhi hagii dadka dhanaga xifdiga haada fadhi inaysan isbedelka kasoo bidaan si isbedelka isin dhisun ku dareemo in dugsiyada lagu dareemo dhafaday insha allahu tacaala ee may gudbay dhanaga darajaad horta may ka bashaaro islaasana halmaa الله الراسب ولا رمجر الله أكبر taas ka bishaaraysan insha Allah taala hal maalin oo dhii laari ma jirto anta kala marka kulay darajooyinka waa la ka saxaw ila afar darajo darajada koowaad oo mumtaaz ah darajada labaad oo jayd jiddan ah darajada saddexaad oo jayd ah darajada afaraad oo ah maqbuul afartaas darajo hatan hoobaan shal qaada ma in badan taa macallimiinta mumtaazka kaalanta koowaad aan badan yihiin taasna insha Allah taala bishaarado ma in ka yara kaalanta in ka damba oo waliba hal qof ah kaalanta in ka damba maqbuul la ka shaagi oo hal qof nagdi anta kale koro ku jira marka insha Allah taala ma sha Allah toddobaadii bilood mashquul ka haytay kalahaada dheeraytay shibu ardayna nagday lis anaanadaayay lis jujubay toddobaadii bilood la sabraay ee walbarashada isku dhabsha isku gareer iyo gareerka la ka sabraay heerkan isin roogdan hata dadgeysi saas ma marka dadka mumtaaziinta ka mariya ardayga koowaad oo mumtaazka may buaha muxtaar macalin aadam ardayga dheeraw mumtaaz waay ardayga lamaad may buaha ibraahim salaad xasan ibraahim salaad xasan ardayga saddexaad may buaha yuusuf sheekh xasan maxamed ardayga afaraad maxamed cabdulaahi sheekh والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد جدد